inta la xaqiijiyey toddoba qof ayaa ku dhimatay ku dhowaad labaatan kaleetana ay ku dhaawacmeen markii qaraxyo maanta ay ka dhaceen dugsi tababar oo ku yaala degmada baardheere ee gobolka gado wariyaha v o eda aadan maxamed salaad ayaa faahfaahinta qaraxaasi iyo khasaaraha uu geysta ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka gado cismaan nuuxaaji macalimow
walaalayaal waa umahadsan tahay degmada baar dheere qarax baa ka dhacay qaraxaasna wuxuu ahaa qarax khasaaro geystay waad garanaysaa nimankii labadiidka ahaa waxay sameeyeen dad nima dhib u ahaa baar dheer ugu tababarayay xara maxaan ku rahdaa dhib u ahayd xarada ay leedahay ilaa maxaan ku rahdaa qaraxaas ka dhacay sida masiraadayna kusoo bileen gaadma ah marka lama gaari ana qaraxaas maxaan ku rahdaa riday oo kala dambeysay marka khasaaraha dee waad garanaysaa laba gaari meel ay ku qaraxday sidau hadda qaraxa asaga u dhacayna waa u khasaar yaraa nadi waxaa lii sheegay hadda toddoba qof oo dhimasho ah ilaa toban iyo sideed qof oo dhaawaca waa gartay dadka dhaawac ah iyo dadka dhintay maxaa shacab ah maxaa ciidama ah loo ciidanka hadda meesha ku dhintay waa inta badan waa dhibowgii toddoba qof oo halka lii sheegay waa dhibowgii dadka koley shacabka ahna khasaare inuu jiro waa kuli ah dhaawaca ayna hadda u badan yihiin oo adiga ilaa iyo saddex qof oo dhaawac oo shacab waa lii sheegay kasoo dhaxaafad ay degleen meesha ibda ah oo hadda ayay ahayd xara ciidan labada baabuur waxay galeen meesha xarada ah oo dhibowga ah waktigii aan maxaan ku leedahay ciidamada iyagan wayaanna way galeen marka siday u galeen waxaa ilaahay baa maxad iskale khasaarna way yareen haddii haddii hadda meel la tuuran yahay waa dadkaas dhibaato fara badan gaarleen laakiin ciidanka u kala fafabaa waa dee nimanka labadiidkan waa taqaanaa waxaa laiska waardayn karaa ciidan xabad kugu soo riday laakiin gaari qabka maxaan ku leedahay naftiyaanaag wada oo maxaan ku leedahay aanan istaagaynin lama ilaalin kara baabuurta iyada iyadoo xafadda lagu riday ciidanka xafadda kuridayaan ay maxaan ku leedahay meesha galeen marka khasaaray geysteen haddii laba qof iyo saddex qof ay meel ku dhintaan waa khasaare xoog leh laakiin meeshaas dhimashada hadda sidii la sheegayo xogta aan helay ilaa iyo toddoba qof waa dhimatay ilaa toban iyo sideed qofna waa dhaawac sida hadda lii sheegay shacabkana hadda dhaawac laba qof iyo wax noocaas waa lii sheegay saddex qof laakiin wax weyn oo hadda dhimashada lii sheegay shacaba waayahay dabcan weerar aada u xoogan ayuu ahaa labada gaari marka la eego waxaa jirta warar sheegaya in qaraxa labaad marka uu dhacayay in saraakiil iyo mas-uuliyiinta maamulka degmada ay goobta joogeen wararkaas maxaa ka jira labaada maasantahay saad u aragta baxraayada ciidanka iyo maamulka hadda meeshuu damiya waa ka yar fogtahay qaraxa markuu dhacay asagoo qaraxa awge aanbixin baabuurka marka arkaa xabada ay ciidanka ku fureen sidii u socday uu qarxay ciidankii baabuur kalaa soo baxay kii kalena xabad baa lagu bilaabay marka maamulkii iyo ciidamadiiba meesha way ku ordeen iyo saraakiishiba intaysan gaarinna qarax kala dhacay marka khasaaradaas marka aad bay u yareed maamulkiiba aysan gaarin meesha ayadaha iyo ciidankii iyo saraakiisha baxday marka intaysan gaarin uu qaraxa kala dhacay marka sidaas ay dadkii adig ku badbaadeen wixii marka dhibaatada ay gaartay qabu ahaa oo ciidankii dhibowga ah oo xaradaa ku xaraysnaa ayagana waxaa ilaahay maadii ah in maanta khasaaradooda ay yar tahay dhibka siday u rabeen oo muusan dhicin nabadiidka ah dee waxay rabeen xaradaas wuxuu ku jiro inay baabiyaan marka qaraxaas khasaaradiisa siday u rabeen umaysan dhicin marka dee nimankaana waa niman naftood halaag ah oo meel kastoo ama ciidamo lagu asaasaya ama ciidan dowladeed joogana inay dhib u geystaan ay rabaan marka inay rabeen haddii maysan noqon marka qaraxna wuu ka dhacay halkaas khasaar ahna wuu ku jira haddii haddii meesha toddoba qof ay ku dhimatay waa wax sahlan maahan marka dhaawacna wuu jiraa dhimashana wuu jiraa waayahay al-shabaab waxa ay sheegteen sida barahooda ay ku daabaceen in goob ay ku sugnaayeen saraakiil ciidamo etoobiyaana iyo kuwa soomaaliya ay weerareen marka wararkaas maxaa ka jira walaal waada umadsanta halkaa ciidamada etoobiyaan ahna ma degnaan ciidanka etoobiyaanse waxay joogaan aagay garoonkaay degan yihiin ciidanka kale oo dowladdana dhanka kale oo baraxow barxaadda kore ayay degan yihiin halkaa waxaa ku xaraysnaa ciidamo dhigow ah oo waxaa ku lahdaa meeshu toobiranaa ilaa muddo wakti ah ciidankaana ilaalo fiican xataa lama joogin waardiyahooda wuu iska yaraa marka wiilisha waardiyaha unbaa nimankaan hadda gaarigaan xabad ku riday ayagana ciidanku ma aysan gelin meesha waxay ku galeen laba gaari oo qarax unbuu ahaa oo wayna kala dambaysiyeen oo mid qaraxii u horreeyuu ahaa dadka kalena marka laisu soo aruuray rabay inay ku dhuftaan marka kii kalena iyadoo laisu soo aruuray asagana galay meesha ayadeed marka meel marka ciidamo saraakiil iyo maamul iyo ay joogaan kumaysan qarxeen dhibowgaas may ku dhex qarxeen ayagana khasaaradooda waa yareen sida ay meeqaan nabadiga rabeen kumaysan noqon waayahay ugu dambayntii waa weerarkii labaad oo baar dheere ka dhaca isla xeradan iyo sidoo kale xaruntii kale ee martida reer baardheere ama guud ahaan maamulka gobolka oo kale miyaanu casharo ka baranaynin weerarada nuucan oo kalea oo khasaaro badan geystaa ololaada umadsanta haddaba kan khasaare fara badan uu geysan lahaa waa laga diyaar garoobay qarax dagaalkan meel kasta ayay ku qaadaan gada oo meesha ugu qarax yaraa la dhihi karaa dalalka kaleo dhan iyo meelaha kaleo dhan way galaan dadkana waxay iska waardiyen karaan inta badan ciidan weerar oo kusoo galan waa la iska waardiyen karaa laakiin qafis miidaaminaya iyo baari iyo waardiyahooda waa dhib badan yahay inta badan waktiyaha la iska jirin ay iska galaan meelaha marka waa laga diyaar garoobay haddaba haddii hadda aan laga diyaar garoobina dhimashada aad bay u badan lahayd baabuurkana soo xabad galguridii ayuu meesha iska soo kalay isku qarxiyey ilanka koobaad ilanka labaadna dee isagoo maxaan ku leh darbiyadii iyo meelihii biraha la dhigoo dhan ay qarxiyada la tageen kii kalena galay marka ciidanka maa kala fofogaa oo adiga maxaan ku lehay babu hortiisa dhinaca ugu dhaxday waa ay geli lahaayeen marka rag kale oo waardiyaha oo ka agdhamaa oo keelahaas oo ka joogay ayaa xabadda ku bilaabay marka sidaa ku badbaadiyay ragga ayagana waxay ku qaraxyadan gaariyaasha kasoo wateen lugaan ciidan meeshiida eedmuuse soo gelay labada baabuur oo qarxan bay hayeen kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka gado cismaan nuux xaaji macalimo oo u warramayay wariyaha v o e da kismaayo aadan maxamed salaad halkaasi aad ka dhegeysaneyseenna waa washington